marka hore sida sharafta leh ee qiimaha leh aad iisoo dhawayseynayaan halkan ka mahad celinayaa waxaan si gaara uga mahad celinayaa odayaasha qiimaha leh ambasador yuusuf garaad iyo tiimka xafiiska ee faaduma ay hogaaminayso iyo dhammaan saaxiibada warbaahinta ee halkan maaragtay soo dhoweynteeda maanta halkan u joogay wakhtigooda qaaliga u lumiya runtii aad iyo aadaan u mahad celinayaa waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahad celiyo markii dhibkan uu soo gaaray dadkii faraha badnaa ee soomaaliyeed ee dal iyo dibad sameeyey inay maaragtay ii soo duceeyaan ayadana waxay ahayd maaragtay meel walba layga soo duceeyey marka dadkaasna waxaan leeyahay ilahay ajra idinka siiyo waxaan u mahad celinayaa ra-iisul wasaare xukuumadda oo runtii garab istaag ii muujiyey runtii xilligii dhibkan ugu dhacay oo isla markaasna si deg deg u amray in duulimaad qaasa laygu qaado sidoo kale waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadkii dowladda ka tirsanaa ee maaragtay ila xanuunsaday runtii waxay dhacay lix iyo tobankii january maalin axad waxay ahayd wax maaragtay masiibo ah ilaaha naga badbaadiyey laakiin qulan yusiibana ilaa maa kataba allahu lana waxaan maaragtay xagga eebba kaaga qornay kuma dhici karaan marka qadarta allay ahayd waana ku qanacsannahay waxaanan rajaynaynaa in ilaahay uu iga dhigo maaragtay dembi dhaaf qof kastoo soomaaliyeed oo maaragtay iida maqdayn waa u mahad celinayaa sidoo kale waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahad celiyo dhaqaatiirta isbitaalka erdogan oo ex digfer oo ah isbitaal runtii niman dhalinyaro ahaa oo hawshii ay qabteen horseed ay u ahayd hawsha dhan war laiga qabtay markii halkaa la geeyey warbixinta ay qoreen iyo sida ay u shaqeeyeen ayaa waxay muujinaysaa in dalkan uu weli adkaysi leeyahay oo ay joogaan dad rajo leh oo mustaqbalka ka shaqaynaya marka aada ugu mahad celinaya maamulka iyo shaqaalahaas isbitaalkaba sidaa ogtihiin waxaan ka mid ahay dadka soomaaliyeed ee musharaxiinta ahaa ee rabay inay sanadkan xildhibaan noqdaan marka howshaasna maaragtay insha allah waa sii wadi doonaa waxaan ahaa qof soomaaliyeed oo dalka ka soo shaqeeyey muddo dheer waxaan ka soo shaqeeyey dhalinyarada iyo isboortiga waxaan ka shaqeeyey caafimaadka waxaan ka soo shaqeeyey muddo dheer saxaafadda marka maadaama aan waqti dheer soomaaliya xoogaal u ahay waxaan rajaynayaa beesha aan maaragtay kursigeeda raba inaan ku matalo iyo sidoo kale maamulka hirshabeellaba inay fursad iisii doonaan inaan dalka u adeego insha allahu tacaala waxaan ilaahay ka baryayaa in dalkeenna uu nabad ka dhigo soomaaliyana ay maaragtay nabad noqoto qof kasta oo maaragtay maanta soo dhoweeyey iyo kii qalbigayga soo dhoweeyey dhammaantiin waxaan leeyahay aad iyo aada u mahadsanid assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu